Deegaanka Lamu Wale oo hoos taga degmada Bandeerley ee gobolka Mudug ayaa waxaa laga daahfuray xarun booliis oo halkaasi laga hirgeliyay. Xarigjabka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha booliiska ee gobolka Mudug iyo sidoo kale maamulada Bandeerley iyo deegaankaasi. Ugu horreynna maamulka deegaanka Lamu Wale iyo maamulka Bandeerley ayaa goobta ka hadlay.
deegaanka iyo dalka baahida u qabay ayagaan u mahadcelinaynaa sidan leenahay dadkii idin baahnaa ood wax u qaban lahaydeen baan nahay dadkii idinla shaqayn lahaayoo firfirqoonaayoo kalsoonideedu kula shaqayn lahaa baan nahay waxaan leenahay marka soo dhowaada ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa noo kiinkeenay allahna toosiyana waa leenoo xagga ducada waa ku daraynaa haddii ay kuuran lagu soo wareejiyey xaruntii ay degi lahaayeen oo hadda ay hor joogaan ee, uu soona gaarsiiyey ee, taliyaha qaybta gobolka mudug haddii ay kuuran cali muuse uu hadda joogo taliyihii haddii ay kuuran degmada bandiriley ee, ninka la yidhaha shucayb ee, hadda halkan geeskan waxaa iga xiga gudoomiyaha ee, laanwaaley odayaashii culimo awdiinkii ku-xigeenkii xoghayntii dhammaan saraakiishii kaloo joogtay dhammaan waxaan leenahay intii joogta iyo inta dib u maqli doonta dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ilaahay baa mahadle mahad labaadna waxaa ah maanta rugtaas oo amniga daraaddiis loo aas-aasay oo gees xigta waxaan leenahay intii ka soo shaqaysay oo taliyuhu ka mid yahay oo maamulka galmudug ka mid yahay oo mid federaal ka mid yahay dhammaantiin waxaan leenahay waa mahadsan cali muuse taliyaha booliiska ee galmudug ee gobolka mudug ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay xarig jarkan isaga oo sheegay ahmiyadda ay xaruntan booliis u leedahay deegaanka.
waxaan ugu kallifahayaa dhibka ka jira deegaanka inaan bariis geyno furmaha hore oo dadku ay bartaan dowladnimada iyo kala dambaynta dembiyada halkaas ka dhacayana ay qabtaan bariisku marka een, waxaa kaloo jira ciidankan bariiska halkaan aan keennay waxaan u keennay inay colaadda ka taagan laanwaaley iyo deegaanka ka soo horjeedo dadka walaalaha oo halkaan ka taagan dembiyada ka dhex dhacaya inay qabtaan dhankan Een, ma leh ciidankan waxaa loo soo tababaray waa ciidan boliis federaal ah calankaasaa lagu soo dhaarshay reer ma leh deegaankan ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey rug booliis waxaana ay ka qayb qaadanaysaa sida la rajaynayo sare u qaadidda amniga iyo badqabka bulshada deegaankaasi